faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan igu reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon madaxda maamulka hirshabelle oo ka tacsiyey geerida ku timi gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe iyo wasiirka hore ee wasaaradda ganacsiga maamulka hirshabelle oo maanta rag ka tirsan al-shabaab ay ku dileen inta u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo safaro qaatay in ka badan kooiyo toban maalin ku joogay deegaanada galmudug iyo koonfur galbeed maanta kusoo gabagabeeyey magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dibna ugu laabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay in si dhaqsa ay u furi doonaan dhammaan wadooyinka xiran ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland oo lagu idaya inuu ka dambeeyey dalkii nin nabadoon ahaa oo lagu dilay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalk soomaliya oo iska ambabaxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib khilaafkii soo kala dhexgalay waxgaradka beledweyne iyo ciidanka xoogga qaybta koow iyo labaatanaad faahfaahiino dheeraad ah oo kasoo baxaya dad shacab ah oo rag ka tirsan ururka al-shabaab ay ku gowraceen duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gado faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxay ciidamo ka watirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dagaal geysta khasaare maanta ku dhex maray duleedka magaalada dhuusamareeb ee galmudug odayaasha dhaanka magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inaysan si wanaagsan ula dhaqmay maamulka jubbaland ee fadhigos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu doorka ron warka habeen reediyo cadaado goro diyagarooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa nabad sabti iyo xadda ay soo gelayso taariikhda ay ku aastaysan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar laba kun sagaaliyo toban warkaasu faahfaahsan caawax la diyaara saabirin xasan maxamed mahadsanid xasan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkiioo faahfaahsan madaxda maamulka hirshabeelle ayaa ka tacsiyeysay geerida ku timid gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellada dhexe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga hirshabeelle oo maanta qarax lagula eegtay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe warkan waxaa hirshabeelle inooga soo diray waryaheena bashiir cabdulle cismaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka tacsiyeeyey geeradii ku timid gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii hore ee ganacsiga hirshabeelle iyo ciidamo la socday ugu horreyn waxaa ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle ilaahay ha u naxariista walaalaheen oo gacanka xaq daranu ay dishay oo ayagoo gurigoo masaafura dhexda loo geliyey miino oo saaka ku geeriyooday waddada u dhaxaysa balcad iyo qalimow ilaahay ha u naxariisto gudoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellada dhexe dhanka maali cabdulaahi shitaawe wasiirkii hore ee ganacsiga een sabriye xasan een xasan baldoos iyo yarkii la socday oo darawalka ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka waraabiyo jannadiisii fardows ahayd ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto ilaahay waxaan uga baryaynaa sakaraadkii waa dhaafay inuu su-aasha u dhib yareeyo ilaahay waxaan uga baryaynaa intay ka tagaana inuu ilaahay ka dhigo agoon soo kaagacda inuu ilaahay ka dhigo waxaan u tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan bulsho weynta reer hirshabeelle oo ay ka baxeen raggaas qaaliga waxaan leeyahay allaha u naxariisto ilaahay jannadii fardowsahayd ha ka waraabiyo hirshabeelle hirshabeelle iyo jidka u dhexeeya so eh, muxuu ahay jawhar iyo balcad oo noqday qabuurihii dadkeenna noqday oo ay nimankii arxan laawayaasha ahaa maalin kastaba dadkeenna ku dilahayaan waxaan leeyahay allaha u naxariisto samir iyo iimaan allaha naga siiyo annagana ilaahay gadaashooda nama fidneeyo waxaan leeyahay ilaahay raggaasa u naxariisto intay ka tageenna samir iyo iimaan allaha ka siiyo sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle cabdi xuseen geedi asigoo mas-uuliyiinta amniga ugu baaqay inay wax ka qabtaan amni xumada ka jirta inta u dhexaysa balcad iyo jowhar waxaa weeye arrin waxaa weeye arrintaas geerida lama diidano qof walba ku imaanaysaa wakhtigiisay ku imaanaysaa laakiin waxaan ka xunnahay kuwa waddada u galay cadowga ah oo dadkaas maanta muxuu ahay u sabab u noqda inay dilaan oo mataqaanaa ay hilbahooda googooyaan kuwaasaan ka xunnahay marka waxaan leenahay ilaahay samir iyo imaan ha naga wasiiyo dhammaanteen soomaali oo dhan samir alla ka siiyo dadalkooduna khayr qaba ilaahay ha soo geliyo Ee, awlaadday ka tageenna kugu barakaysa allah ka dhigo ilaahayna ha garab galo biidnillahi kariim Ee, intaas haddaan ka gudbo waxaan leeyahay nimankan cadow weeye meeshan maanta kow ma ahan marar badan bay dadku meesha ku laayeen oo miino u geliyeen waxaan leeyahay ciidamada waddada jooga ee aagga degan inay kormeer sameeyaan kontarool sameeyaan dadka cadow maal miinada gelinaya meesha ciidan ku filan waa jooga saan la socdo ee had maanta ciidan la'aan ma ahan laakiin waxaan leeyahay meeshaas taxadir xumay ku dhacdaas leeyahay waxaan aananaya ciidamada waxaan ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida ee eridaa degan dadka maal meesha ku dhammaanayo oo saraakiisha qaali ku dhammaanayso oo qof kastoo qaali meesha loogu dhimanayo waxaa loo baahan yahay maanta wixii ka dambeeyo in laga taxadiro aan u soo jeedinayaa taliyayaasha ciidamada waxaan leeyahay gaar ahaan milatariga meesha jooga waa inay waddadaas ku rondeeyaan miina baar sameeyaan qalabku ay haystaan waa inay mataqaanaa ay meeshaas muxuu ahay amnigeeda sugaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa saacadihii lasoo dhaafiyay howlgallo waxay ka sameeyeen waddada u dhexaysa balcad iyo jowhar ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa safaro qaatay in ka badan saddex iyo toban maalmood oo uu ku joogay deegaanada galmudug iyo koonfur galbeed kusoo gebagabeeyey magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose dibna ugu laabtay magaalada muqdisho warkan waxaa sii anba qaadaya xasan axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta magaalada markay xarunta gobolka shabeelle hoose kusoo gebagabeeyey safaro in ka badan koo iyo toban maalin qaata oo ku tegay qaybo ka mid ah deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo maamulka galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa safar uga soo baxay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kusoo gaaray magaalada markey ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wuxuuna dadweyne aad u fara badan oo loo diyaarshay soo dhaweyntiisuu kula hadlay goob fogaara oo ku taala bartamaha magaalada markey ee xarunta ganacsiga maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo marka u yimid lugtii ugu dambeysay ee socdaalka shaqo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa madaxda xubnaha federaalk qaybta ka ah ee dowlad goboleeda ay ka shaqaynayso horumarkii iyo dawladda baahiyada bulshada ee waxkaqabashada u baahan wuxuuna bulshada magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ugu baaqay in magaalada ay ka dhigaan magaalo ganacsi ku horumarta oo soo jiidata indhaha magaalooyinka kale ee dalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa bulshada ku nool magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ku ammaanay dhaqangelinta dib heshiisiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka hirgelisay midnimada iyo sida sugidda ammaanka uga qayb qaateen wuxuuna kula daarmay inay sii labijibaaraan daalada wadajirka isku kalsoonaanta iyo jacaylka si ay u wada gaaraan horumar iyo barwaaqo mujtamacii mujtamacii gumaysiga miinsaad ku saaro marka caddeeyey ma nabadba dhulkii beeraha badnaayoo mooski iyo bambeelmada lagu manaystayey marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba magaaladii dalxiiskii oo masnooyinkii lagu taxaay marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba dadku muruqa maaliyo xalaal miira- miiradka ahaayow marka caddeeyey marka caddeeyey ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka caddeeyey ma nabadba magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato magaalada dalxiiska adduunyada dhan ay dadku isaga yimaadaan magaaladan waxaa loogu talagalay magaaladii ganacsiga oo afrika iyo aasiya wax looga dhoofiyo magaaladan waxaa loogu talagalay inay ahaato astaanti taariikhda ummadda soomaaliyeed maantay waxaan idinkugu imid inaan idiin sheego inaan diyaar nahay inaan intaas idinkala shaqayno inaan dib u soo noolayno dhallinyarada soomaaliyeed waa inaan shaqo u abuurnaa waa inaan dib u dhiska magaalada idinkala shaqaynaa waxaa layga codsaday inaan halkan ka sheego in dhallinyaradii banooniga halkaas igu tusaysay inay ciyaarto in dowladda federaalku ay kala shaqayn doonto laga bilaabo maalinta berriha in garoonkiina ciyaaraha laydin dhiso inta kalena waxaan idinkala shaqayn doonaa baahiyada ay soo gudbiyaan maamulkiina marka aan idin leeyahay waa dhammaatay wakhtigii la cabsan jiray wakhtigii la shakin jiray wakhtigii cadow aan tabar lahayn oo ummadda soomaaliyeed been u sheegi jiray wakhtigaas waa la soo dhaafay mana aqbalayno taariikhdaas cod saacado uu ku sugnaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose wafdigu hogaaminaya ra wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa dib u laabtay magaalada caasimadaah ee muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha aadacadee magaalada caasimaddaah ee muqdisho kusoo dhoweeyey wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa intii galmudug uu joogay wuxuu magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ka furo shirka dibushisinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo looga tashanaya aayaha dibushisinta galmudug magaalada cabadwaq ee gobolka galgudug ayaa wuxuu ka dhagax dhigay dhismo lagu kordhinayo jaamacadda ummadda qeybteeda deegaanada galmudug wuxuuna sidoo kale dhammaystiray geedi socodka nabadeynta bulshada xeraale iyo deegaanka huurshe ee gobolkan galgudug uu ku guuleystay in heshiis nabadeed uu kala dhex dhigo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa intii uu joogay deegaanada koonfur galbeed ee koonfurta soomaaliya waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed wuxuuna ka dhageystay baahiyada ay qabaan si loo daboolo wuxuuna dhagax dhigay mashaariic horumareed isagoona maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku wareejiyey dhaqaalo lagu horumarin doono garoonka kubadda cagta doctor ayuub iyo sidoo kale garoonka doctor waaberya magaalada baydhabo iyo magaalada xudur ee gobolka bokool ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sidoo kale koonfur galbeed kula kulmay safiirada dalalka saaxiibada laha soomaaliya wakiilka beesha caalamka iyo saraakiil kale oo ka socda bangiga adduunka iyo qaramada midoobey oo kala hadlay in soomaaliya ay kala shaqeeyaan ka gulgaaridda horumarka ay doonayso inay ku tallaabsato si ay u gaarto dib u kabasho ballaaran taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay si dhaqso ah u furi doonaan dhammaan wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan xijaar ayaa sheegay in booliska ay la imaan doonaan qorshe cusub oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada muqdisho taliyaha ayaa sheegay in qorshaha hadda dadka shacabka ah ay dhibaato ku qabaan islamarkaana ay furi doonaan wadooyinka ayna diyaarin doonaan qorshe ka duwan midka hadda uu ku shaqeeyo booliska muqdisho hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo maamulka gobolka banaadir ayuu sheegay in ay kula shaqayn doonaan sidii ay shacabka muqdisho dhibaatooyinka looga qaadi lahaa oo loo heli lahaa qorshe wanaagsan oo lagu sugayo amniga taliya xijaar ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabaa inaan wax yar idiin dulmaro qaabka ama qorshaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo naga wakiilahay dowladda sidaan u dhiqi doono waxaan rabaa ciidanka inaannu horay marinno horay marinno afka keliya ma laga rabee waxaa la rabaa ciidanka tiro ahaan in la badiyo tiradu hadda jooga tiro ka badan laga dhigo ciidanka gaadiidku haysto gaadiid ka badan inaan keeno ciidanka isgaarsiintu haysto isgaarsiinta ka badan inaan keeno ciidanka guryuhu ku jira guryo ka badan inaan keeno waxaan rabaa inaanu qorshe cad oo wada socda oo mug weyn oo istaraatiijiyadda lagu gaarayo aan ka shaqeeyo waxaan u dhaafayaa hogaamada sareeyayaasha qaybta guud inay hawsha dhey tudheyga loo yaqaano ama maalin walba socota iyagu wadaan saldhigyada qaybaha amniga si aan anigu ugu fara bannaanaado horumarinta buliiska guud ahaan markaa waxaan rabaa inayinuu maalintan buliiska ka tagaayo meeshan rag baa soo gaarsiiyey saraakiil baa iga horreysay qaar baa ku dhintay qaar baa ku agoonoobay inay meeshay soo gaarsiiyaan aan ka sii wado oo aan gaarsiiyo meel aan ku faani karno marka aniga layga bedelayo insha allah inaannu la nimaadno qorshe cad oo aannu ku sugayno amniga magaalada muqdisho ee magaalo madaxa dalka soomaaliya ah amnigeeda inaannu sugno oo qaabka hadda lagu sugo qaab ka duwan aannu la nimaadno ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa isaga baxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib khilaafkii soo kala dhex galay waxgaradka iyo ciidamada xoogga dalka qaybta kow iyo labaatanaad warkan waxaa beledweyne ka soo diray bashiir cabdulle cismaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka baxay ciidamo iyo gaadiid dagaal oo ka socday qaybta kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeye ku sugnaa magaalada beledweyne kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo dowladda soomaaliya ciidamadan oo magaalada soo galay toddobadii bishan ayaa ka dhashay khilaaf xoogan oo ka dhashay socdaalkooda lana sheegay inuu salka ku hayay qorashee dowladda ay damacsaneed in magaalada beledweyne laga qaado ciidamo tababar ugu socday magaalada beledweyne lana sheegay in la geynayo degmada dhus mareeb ee gobolka galguduud odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan uu horkacayo ogaas xasan ogaas khaliif ayaa kasoo horjeestay qorshaha dowladda soomaaliya waxaana ay sheegeen inaysa jirin sabab ciidamo looga qaadayo magaalada beledweyne iyadoo qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab dooda arrintan ku saabsan ayaa sababtay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ku wargeliyo odayaasha in ciidamadan uu liiska ciidanka qaranka soomaaliya ka tiri doono haddii aysan odayaasha ogolaanin in loo qaado gobolka galguduud odayaasha dhaqanka oo kulamo kala duwan ku qabtay magaalada beledweyne ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku eedeeyey inuu si qaldan ugu takrifalayo awoodda fulinta iyaga oo ugu digay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya adeegsado erayo sida ay hadalka u dhigeen si kala fogeynayo bulshada waxna u dhimi kara jiritaanka dowladnimo taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee hogaaminaya ciidamadan ayaa ka hor inta aysan ka bixin magaalada beledweyne waxa uu booqday ogaas xasan ogaas khaliif oo horey ugu baaqay in ciidamadan laga saaro magaalada beledweyne faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dad shacab ah oo rag ka tirsan al-shabaab ay ku gowraceen duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gado xasan axmed maxamed saddex ruux oo ka mid ah mas-uuliyiinta la sheegay maamulka degmada beledxaawo ee gobolka gado ayaa kooxubaysan xalay waxay ku dileen duleedka magaalada beledxaawo ee gobolka gado sidai noo xaqiijiyeen dadka shacabka iyo maamulka degmada beledxaawo ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya dadka la dilay ayaa kala ahaa cabdi cali kaynan oo u qaabilsanaa waaxda maaliyadda ee degmada xuseen shariif cabdulle oo asna ahaa gudoomiye waaxeed iyo xabiib cabdiraxmaan cali xabiibaladan oo ay ka mid ahayd ururada haweenka magaalada beledxaawo ee gobolka gado ee maamulka jubbaland nabadoon aadan nuur gaaroodi oo ka mid a waxgaradka magaalada balaxaawo oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa wuxuu sheegay in al-shabaab ay suurta gashay in dadkan shacabka al-shabaab kala baxaan gudaha magaalada balaxaawo kadibna ay ku dilaan duleedka magaaladaasi adeerow innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun aa u naxariisto ilaa qofaa xala lagu dilay laba nin iyo gabo islaan dadkaas oo ahaa dad shacab ah oo guryahooda lagala baxay dib markii xaafadaha laga yala dirjiyeyna waa la dilay waa la toogtay marka arrimaha dhacay ee degmada balaxa oo ka dhacay sidaasay ahayd abaara sideed saaca habeenii abaaraha waa gartay qorshaha loo dilay maxaan kala soconaa adeero dadka iska shacab oo dadka hadday u bataan wa waa gudoomiye xaafadeedya labada nin gabadhana waaxday gudoomiye wax xaafad aanay gudoomiye gudoomiye ka tahaa liigu yiri wax xil ahoo kaleeta male waa dad uun xaafad deganaayo xaafadaas uun dhaqdhaqaaqiidaas uun horjooganimada lagu dilay dhaqdhaqaaqa wax hadday dhacaan oo kolley ciidan waa dhaqdhaqaaqi dhaqdhaqaaqaas ay dadkii wax sameeyey meesha ma joogaan oo iska dhaqdhaqaaqa un caadi ah marka waa dhaqdhaqaaq waa la sameeyey oo islaaminimadii ay sameeyeen dadka meesha ka tageen laakiin wax un ay waa gartay marka ma dhicin al-shabaab sidee ugu suurta gashay inay gudaha u galaan balaxaawo mar haddii ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka sidana habeenkii waa la soo geli karaa magaalada waa qasab magaalo weyn weeye ridaheeda waa badan yihiin caadi si dhuubashaana waa loo soo geli karaa marka dadkana guryaha waa lagala bixi karaa ma aha inaan la soo geli karin habeen kasta mar kastana ay magaalo xiran oo ciidamada amniga ee maamulka jubbaland ayaa waxaa maanta howlgallo xoogla ay ka wadaan xaafadaha ka kooban tahay magaalada beledxaawo ee gobolka godow waxaana mas-uuliyadda dadka la dila sheegtay al-shabaab qaar ka mid a dadka ku nool magaalada beledxaawo ee gobolka godow ayaa waxaa welwel ay ku abuurtay dhacdadan ka dhacday magaalada beledxaawo ee gobolka godow faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dagaal khasaaro geystay ku dhex maray magaalada dhuusamareeb ee galmudug xasan axmed maxamed wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa sheegaya inuu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya ciidamo ka watirsan dowladda federaalka soomaaliya oo fariisin ku lahaa xere ku taala duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyay hal askar oo ka tirsanaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa loo yaqaana danam iskahorimaadka oo ahaa mid muddo kooban socda waxaana la dhigay dhaawac askarigaasi isbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb ee galmudug iskahorimaadkaas halka xilli hore laga maqlayay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka danab ayaa la sheegay in u dhexeeyey ciidamo ka wadarsan danab waxaana goobta gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhaawacaasi soo qaaday saraakiil ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa warbaahinta raadiyo hadaada u sheegay in dagaalka u yimid kadib markay rasaas ay isku fureen askarta la sheegay inay u isticmaaleen waxyaabaha maanka dooriya taas oo keentay dhaawac askariga ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ciidankan ayaa saldhig ku leh garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo dhowaan garoonkaas uu ku wareejiyey ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo walinayaan wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed abugurslow dacale iyo madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan odayaasha dhaqanka dhoobley ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in aan qaaban wanaagsanayn ula dhaqmaan maamulka jubbaland warkan waxaa jubbaland ka soo diray cabaas cali aadan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka dhobley ayaa dowladda soomaaliya ay hogaaminayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku eedeeyey habdhaqanka foosha xun ay jubbaland kula dhaqmayaan ayagoo tilmaamay dembiyada la galo kuwa ugu xunxun inay ayagu mar walba galaan loona baahan yahay inay beesha caalamku wax ka qabato burburka ay u horseedi karaan soomaaliya khilaafka jubbaland iyo galmudug dhammaan gobollada haleeyey ee ka jira soomaali maanta dhexdeeda inaan ka hadlo waan rabaa waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa meelay joogtaba aqoon-yahankeeda cuqaasheeda sudaanmada garaadada meel adduunka ka joogaan daafihiisa waxaan u sheegayaa soomaali maanta qabri bay ka laalaadaa qabriga in laga qabto aqoon-yahanada saasaan u sheegayaa waxaa kaloon u sheegayaa dowladda dhexe farmaajo annagu waxaanu nahay shacabkii shalayt hole ilaahay baryayey inaad soo baxdo kuu xoolaqalayey kuu durbaantumayey kaama mudnin inaadna cunaqabato sood cunahanla qabato saaka oo diyaaradaha inay noo soo duulaan oo dhaawac ayaga la qaadi waayo umushayada la qaadi waayo waxaanu kaa mudan nahay maaha haddaad madaxweyne axmed islaan isqabateen ood wax isku diideen annaga bulshada ismaynaan diidin waxaan taariikhdaa qori doonta dab iyo colaad maanta inaad horisana adiga kuuma wanaagsana dal kale uma wanaagsana diintana uma wanaagsana taa inaad naga joojiso waan kaa codsanayna ta kale waxaan ka hadlayaa jimcadda qurmaha ka dhexaysa haddii wax dimuqraadiyadihii jirto madaxweyne axmed islaan annagaa dooranay annagu bulshadayadee baanu dooranay annagaa dooranay reer jubbalayna shaqiir iyo kabiir baanu raalli ku nahay oonu ku qanacsan nahay waxaanu rabnaa annaga inayna qadariso jumcadda qurmaan ka dhexaysa haddii dimuqraadi jirto
intii laga bilaabo uu soo baxay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ee dowladda soomaaliya caqabado badan iyo dhib aad u badan baa soo gaaray maamul goboleedka jubbaland waxaan ognahay inii laga soo abaabulay xamar rag siyaasiyiina oo loogu talagalay inay xabad ridaan oo dagaal ridaan nimankii sidaa ahaa ee lacagaha la soo siiyey ee la soo diray ee layidhi xabad rida inta usha dhulka loo dhigay baa war dadkan waa dadkiinnii dhulkan waa dhulkiinnii waxan waa carruurtiinnii wax badan baa la tusay intoodii badnayd way ka garaabeen waana la khalda bay dheheen anu waxaan leehay waxba aan la ysfarfadhin aan la yswahaynin maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya tahay waana lagu doortay si fiican baan lagu soo dhoweeyey annagaa soomaali ah oo soomaalinimo rabna oo aad ku ictiqaadin madaxweynahanagii tahay og waanu ku rabnaa hadda macnaha aadana nacaynin madaxweynaha dowlad waxaa nasiib darro weyna dakhliga ka soo baxa magaalada muqdisho ee gobolka banaadir iyo beesha caalamka deeqdi laga soo qaado in loo adeegsado in lagu burburiyo inta yaree ay ragga ka horreysan sameeyeen waxaan leeyahay oon u dirahayaa madaxweyne cabdimaxamed cabdilaahi farmaajo waxaa tahay madaxweynihii ugu taageerada badnaa ee soomaaliya ebed laga doorto waxaad noqotay ninkii ugu mukhaain wadarsanaa baad noqotay ilaahay baana kaa jaa'isiinaya insha allahuna maxkamadda cadaaladda lagu horgeyn doona intaa waxaan kaa baxay soomaali inay tashataan rabaa ama golo baarlamaan ha ahaado ama siyaasiyiin ha noqoto soomaaliya mugdi madow mugdi madow bay ku dhacday sidii loo badbaadin lahaa in laga wada tashado taas maal weyn baan leeyahay reer jubbaland baan soo noqonayaa reer jubbaland taariikhdii aad soo marteen muddada soddonka sanaa waad garanaysaan magaaladii ugu dhibaatada badnayd ugu xasuuqa xumayd ugu isbedbedelka badnayd yay ahayd maantana waa magaalada ugu ammaansan waa dadka isugu jecel waa dadka soomaali meel kastoo joogta ay ku faantamahayaan way fiican tahay maanta inaad casisho magac bay kuu noqoni laakiin wax magac oo kale oo ku yaallaa ma jiro ilmaha yaree foodleyda wuxuu garanayaa gabadha yar ee muxuu ahay baadiyaha joogta waxay garanaysaa waxaad maanta raadinayso waxaanan helayn inuu yahay waxaad maanta raadinaysaa oo qarka u jeedhisaa oo jubbaland oo halaalahoo nadiifa oo waxay qabsatay soomaalida kale ayna qabsanin toddoba sano keliya meesha ku gaadhay kuwii labaatanka sano iyo dhowr iyo labaatanka sano la dhisnaa ay maanta higsanayso waxaad u burburinaysaa waad soo noqotid keliya koob iyo labaa muxuu ahaa labaatan iyo kowda aad soo noqotid keliya waxaa burburinaysaa yaa waxaa u samaynaysaa waxaad dowladaha u burburinaysaa inaad foorsaanballa keensato qof kasta gabadh erfoodlaa way garanaysaa waxaa leedahay axmed xaaraan buu ku lagu doortayoo muxuu ahaayeen isagaa isdoortay baad leedahay adugu taa waddaama xalaalbaa shalay wasiirka amniga kolkuu kuu yimid maxaad ku tidhi jubbaland burburi baad ku tidhi wuu diidey dalkuu saa u soo dhisay inuu burburiyo wuu kaa diidey maanta waxaa tihi waa dembiile odayaal baa kuu yimid odayaasha maxaa ku tidhi saddex qodob iga yeela aan iistaaye in ciidamada lagu soo wareejiyo in jubbaland dib u leeyahay doorashada waa xaaraan dhegaystayaasheenna aan jecelnahay oo waxaa intaas ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaan la socodsiinaysay anigoo ah saabriin xasan maxamed intaan ku kulmi doona warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo